kooxo hubaysan ayaa duhurnimadii maanta dhaawacay agaasimaha waaxda sharciyeynta hubka ee wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya siyaad maxamuud cabdiraxmaan agaasimaha ayaa xilligii la weerarayay waxa uu ku jiray gudaha gaarigiisa isagoo ku sugnaa agagaarka gurigiisa oo ku yaala degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana si kedisa u soo weeraray kooxo hubaysan oo tiradooda lagu sheegay ilaa saddex ruux kuwaasoo rasaas ooda uga qaaday waxaana uu dhaawaca ka soo gaaray xubno kamida jirkiisa oo ay ugu muhiimsan yihiin qaarka sare iyo lugaha sida uu tilmaamayo mukhtaar ibraahim xabashi oo ah wasiirkii hore madaxtooyada qaatumo oo la socday qaabka loo dhaawacay agaasimaha siyaad maxamuud cabdiraxmaan waa nin aan muddo dheers naqaanay runtiina ahaa ciidamadii nabad sugidda ragga ugu firfircoonaa iminkana ahaa agaasimaha agaasimo ka tirsan wasaaradda amniga runtii isagoo gaadhigiisa wato oo ku socda gurigiisa ayaa loo galay rasaas baa ooda lagaga qaaday raggii rasaaseeyeyna runtii lama sheegi karo ilaa iminka oo dowladdu ma qaban hase yeeshee dhakhtarku yaalaa dhaawacu wuxuu kaga yaalaa shafka labada ruug siyaad maxamuud cabdiraxmaan oo iminka dhaawiciisa lagu dabiibayo cisbitalka digfeer ee magaalada muqdisho ayaa la sheegay in xilligii la weerarayay aanu wadan wax ilaalo ah waxaana arrimahaasi iyo guud ahaan sida dhaawiciisa loo dareemay mar kale iiga waramaya mukhtaar ibraahim xabashi wallaahi xoogaal bay u yihiin amniga magaalada runta markaynu sheegno laakiin waxaa jirta in xamar iminka aanay sidii hore ahayn oo amnigeeda laysku hadlayn karo boqolkiiba siddeetan baa la odhan karaa wallaahi nin kasta oo xamar joogay iyo nin kastoo garanaya dal iyo dibadba joogay aad baa looga xumaaday wasaaraddu way wada joogaan ciidamada qaranku way yimaadeen xoogga dalku way joogaan cid ka maqani ma jirto ninkaa aad baa looga xumaaday waana wixii ay samayn jireen nimanka dadka laaya markii hore ayunbay tanada muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa magaalada muqdisho ka jiray weeraro gaadmo ah oo lagu soo qaado saraakiisha ciidamada xildhibaanada baarlamanka iyo mas-uuliyiinta kale xilalka ka haya dowladda federaalk soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho